wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daafurtay tababar ku saabsan badqabka suxufiyiinta ay sidii ay u foojignaan lahaayeen khataraha soo wajaha inta ay ku guda jiraan qabashada waajibaadkooda shaqo tababarka oo ka qayb qaadanaya qaar ka mida wariyaasha ka kala socda warbaahinada madaxa bannaan iyo kuwa dowladda ee ka howlgala magaalada kismaayo ayaa waxaa daafuray wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka jubbaland ugu horreyn wasiirka wasaaradda amniga jubbaland mudane yuusuf xuseen cismaan dhumaal ayaa waxa uu kelmad diirigelin u jeediyey suxufiyiinta tababar wariyaasha iyo suxufiyiinta iyo dalkiina dhallinyarada rag iyo dumarba ogaada dalkan inaan anagu leenahay ogaada mustaqbalka dalka inaad tihiin ogaada maantay wiilka ama gabadha aad dhasho waxa aad ku faanayso waa in aad ka shaqayso qaabka dadkeenna uu isku raaci lahaa oo maxaanku dhahdaa loo heli lahaa caafimaad waxbarasho adni wax walba loo heli dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdifataax maxamed mukhtaar ayaa si rasmi u daafuray tababarka waxaana uu ka warbixiyey tirada suxufiyiinta ka faa'iidaysan doona tababarkaasi soddon wariyey oo wariyaasha reer jubbaland ah reer kismaayaa tababarka ka faa'iidaysan doono muddo laba maalmood ilaa saddex maalmood uu socon doono haddii la hayno ujeedka ugu weyn oo tababarkan loo sameynayo waxa weeye in wariyaasha xirfadooda kor loo qaado in ay ogaadaan inay helaan tababar la xiriira amniga iyo badqabka wariyaha asalka waxaa weeye markaad sheeko sameeyo tahay ama wariyaha tahay inaad taqaanid sida aad badqabkaaga ugu wanaagsanaan lahaa sheeko sameeyaha caqabado badan buu la kulmaa mushkilado badan buu la kulmaa sheekada aad sameynaysid waxay noqon kartaa laba qaabood oo adigoo saameyn kugu yeelan karo qaab wanaagsan oo qurux badan oo cidlama dhibsanin adigoo ilaalinayo dhinaca wanaagsan ogaanaad horta aad baahinaysid nooca ay tahay iyo cidda aad ka baahinaysid haddaad markaad badqabkaaga iyo amnigaaga aad marka hore aysan aadan ka shaqayn ma noqon kartid saxafi hore u socda garanayo waxa uu ka shaqaynayo iyo meesha uu socdo